inaynu dalkadi iyo qawaaniintiisana dhowrno rasuulkan iyo qawaaniintiisana dhowrno dilka lanoo dhiibay daacadnimo u gudano
aad baan u mahadsantahay guddiga doorashooyinka inay iga aqbaleen codkaygii wax badan oo odhan maayo toddobada qiimooda qaadanayo waxaan marayay nabadgelyada laba qodoo ma ka soo qaadaya muxuu ahaa saraakiisha askarta ciidanka ee ku dayacan magaalooyinka iyo suuqyada in degdeg loo ururiyo la habeeyo lana helo meelihii lagu tababari lahaa oo dib habeyn loo sameeyo waa laga maarmaan taana waxaa la heli karayaa marka aanu xaqiijinno muxuu ahaa agabkii iyo adeegii ay ku shaqayn lahaayeen dhammaan ciidanka qof in la daryeelo oo la diyaariyo markaa kadib ayuu markaa wax fulin karaa midba saaxiibada waan waafaqsanay waxaa weeye in ciidamada laga saaro magaalooyinka oo la geeyo meelo u gaara iyadoo loo samaynayo ismayaashakii ciidanku lahaan jiray hurin urur guuto gaas dhinac siday siday kala hayeen arrimaha dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha waxbada kaga noqon maayo keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo muxuu ahaa bangiga dhexe doorgoorka puntland in la adkeeyo waxaynu soo gaarnay muxuu ahaa idinka aad ka dhibaatooyin ka taagaan marka qofku uu bixinayo cashuuraha lacag fara badan oo maxaa la yidhaha qadhadhaa iyo adha waxankaas oo fara badan ayay sidaan laakiin waxaan filaya haddii bangiga la sameeyo bangigu inuu awood yeesho inuu bixiyo serfor checks inuu qoro qofka inay udhib yaraanayso inuu lacagta bangi geeyo seerkor sheegaa qaato dabeedna uu dekada la tago cashuurtii iska bixiyo ama qofkii wax ku lahaa taasuna waxay yeelanaysaa musuq maasuqa iyo xadkooyada xoolaha nool in la daryeelo iyo mihiga ka shaqaynayaba waxa weeyaan xoolaha inta badan waxay u baaba'aan mihiga ay lugeynayaan marka abaaruhu yimaadaan ay meel fog u dootaan tigaadda waxaa kala fogaada biyaha iyo muxuu ahaa iyo meesha caws ku dambeeyo marka in dhulka loo qaybiyo dhul daaqsimeed dhul beereed iyo dhul degaan laakiin bal at least aynu aynu fulin karaaye xoolaha loo sameeyo dooxooyinka ay ku cawska ku dambeeyo in ceelo looga qodo si markaa aanay noqon tiigaan biyaha taas waxay sahlaysaa in qofka ka shaqaynayna ay dari aada ugu dhibtoon neefkiina aanu ku dhibtoon waxaan filayaa adduunku waa soo yaro yaryaraanayaa dadku waa fara badanayaan maciishadii siday usoo noqonaysaa taana waxaa keenay muxuu ahaa midhihii la cuni jiray oo soo yaraanaya aan dadku filaanayn waxaan filaya inuu leenahay dhul fara badan oo noqon karo dhulbeereed gaar ahaan muxuu ahaa midhaha sida haluurka galleyda muxuu ahaa iyo wixii la mida marka waa lagaa maarmaan in aynu taana ka faaisan ku dadaallo innagoo ka faa'iidsanayna biyaha roobka ee badda gala oo loo samaynayo qabatino iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira labadaba muxuu ahaa dhiirigelin maalgashigeeda taas waa saalantii baan umaleeyaa haddii aynu barnaamij fiican la nimaadno nabadgelyo suganna aynu keeno warshadaha yaryar in la dhiirigeliyo taasna waxaa lagu gaarayaa marka la abuuro ganacsi xor ah waxaan rabay inaan idinku dheerayn gebagabada muxuu ahaa waa dheer iyo waa akhrii doontaan laakiin hal wuxuu ruan idiin sheegaya askarta waxay tidhahdaa amar aadan fulin karin lama bixiyo marka waxaa meesha ku qoran haddaanaan fulin karanayn waa iska noqon doontaa wax khayr qaba gaaladu waxay tidhahdaa vision without action is illusion haddii aad aragti leedahay laakiin aadan muxuu ahaa actionka qaadan karin ama ficil aadan ku dari karayn waa dhalanteed marka waxaan rajaynaynaa inaan wax aynu habba qaadan karno aynu samayno waxaan ku gebagabaynayaa in la abuuro muxuu ahaa in lasii laga sii anba qaado wixii wanaaga iyo muxuu ahaa oo weli ay u badan yihiin infrastructureka ay u badan yihiin ee aynu hadda haysanno waayo infrastructure waxbay kaabaha ugu weynaa dhaqaalaha inaynu sii kordhino heshiisyadii dowladdu gashay in la ixtiraamo wixii ka khaldanna la saxo wixii lagu biirinayo lagu biiriyo hadda wixii ka dambeeyana wixii heshiisa lala geliyo la keeno golaha baarlamaanka oo ay iyagu ay ka doodaan waxaan aada ugu faraxsanahay inaad siisaan wakhtigaa labaad waayo waxaan rabaa inay arrinta mar walba ahaato wadatashi isqancin ismaqal iyo ra-iisweydaarsi waxaana ku dadaalayaa guddiyo farsamo oo aqoon leh oo xitaa dii loo baado inuu dalalkaa aynu saaxiibkana weydiisano oo waxay nala farsameeya dhaqaalaha inoo dejiya muxuu ahaa beyli warshadaha iyo seefeynka inta badan waa maadsantii
halkaa waxaa ku dhammaatay madayaashii isu taagay xilka madaxweyne mashriiqiisa xilka madaxweyne haddana waxaan ku wareejinayaa guddiga doorashada maamuleysa xilka madaxweynaha ee madaxweyne dowladda kordhiya